asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu heesta qiimaha hawdana garaxshaydha imeylka soo diraya dibadda aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee soomaaliya diaspora news dot com kuna soo dhawaada warwixida iyo dibadda aadinka hela habeenkan caawa warkan caawa waxaa sii wada jiray kusoo tubinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad qodobada warka xulafo iska haysatay oo ka mid ah asxaabta qaranka oo madaxweyne siilaanyo u gudbiyey dalabka ado shuruud la-aan in lagu fasaxo wargeysyada haataf iyo hubaal in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsana xildhibaanada dowladda federaaliga soomaaliya oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud u soo jeediyey in uu is-casilo wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan doctor xaglo toosiye oo maalintii labaad ku sugan magaalada bohoodle ayaa waraysi gaara uu siiyey shabakada caalamiga somalia diaspora news dotcom waxa uu kaga waramay xaaladda magaalada dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gadow iyo khasaaraha ka dhashay madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarhka ahayd ee lagu soo dhisay magaalada carata ee waddanka jamhuuriyadda jabuuti ayaa ka hadlay xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho xukuumaddana waxa ugu baaqay in wax laga qabto ammaan darrada dalka kusii kordhaysa akhyaarta qiimaalaha wadanaga xidhiidhaay intaas waa qaar ka tirsan war wixii daliya dibadweyninka hayne oo kooban haatana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan xulafo ka mid ah hurmuudka somalilan ayaa madaxweynaha somalilan u gudbiyey dalab ah in si bila shuruud ah lagu sii daayo wargeysyada haatuf somaliland times somaal iyo daydhabidan mas-uuliyiin ka mid ah xisbiyada mucaaradka ah oo qoraalka madaxweynaha ay u gudbiyeen faahfaahin ka bixiya ayaa sheegay in ilaa saddex boqol iyo konton qof saxaxaan codsiga madaxweyne siilaanyo loo gudbiyey ee ku aadan in si bilaa shuruud ah loo sii daayo wargeysyada xidhan waxaana madaxweynaha u gudbina warqad ay ku saxaxan yihiin labada xisbi mucaaradae wadani ucid madasha wadatashiga iyo toosinta qararka ururada bulshada rayidka ah xarunta xuquuqul insaanka ee human rights center aqoon-yahano madax bannaan labada gole baarlamaan warqadan oo runtii dad gaaraya saddex boqol iyo konton qof oo aan odhan kara ayaa ay yidhaahdeen waa hurmuudka ummaddu ku saxan yihiin ayaan u gudbinay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo nuxurkeedu yahay in si bilaa shuruud ah loo sii daayo oo looga qaado wargeysada xayiraadda sidaasi waxaa yidhi cabdiqani ibraahim salaf xogayaha arrimaha gudaha iyo xidhiirka gobolada ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucida dhinaca kalena kusimaha xisbiga mucaaradka ee wadani axmed muumin seed ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa isa sheegay in ay kasoo horjeedaan wax kasta oo sharci darro ah dalkani waa dad dimuqraadiya saxaafaduna waa halka keliya ee qofku ku cabiri karo shucuurtiisa iyo dareenkiisa muwaadinnimo mana jeclin haddaanu nahay xisbiyada mucaaradka ah wax meelka dhac ku ah sharciyada dalka ciddii dembi geysatana waa in sharciga la mariya ayay yidhaahdeen hab waafaqsan sharciga iyo qawaaniinta dalka u taallaa gudoomiye axmed muumin se-eed oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaasoo ku daray oo uu sheegay in xadhigga wargeysyada xukuumaddu somalilan ay xidhay uu gebi ahaanba ka soo horjeedo qaynuunka dalka u yaala kiiska hadda maxkamadda ayuu ku jira ayaa yidhi laakiin waxaanu aaminsannahay inaan markii hore sifo sharci ah loo marin marka hore waxaan marka hore waa in warqad qoraal ah loo gudbiyaa dabadeedna loo yeedhaa kadib marka kiisku ku cadaadana la yidhaahdaa ayaa la xidhi karaa ayaa yidhi wargeysyada laakiin iyagoo aan waxba ku cadayn in wargeysyada la xiraayay maaha mid habboon xubnaha codsigan isku bahaystay ayaa sheegaya inay kalsooni buuxda ku qabaan in madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu ka aqbali doono codsigooda islamarkaana la fasuuci doono wargeysyada xayiran oo markii ugu horreysay ee codsi noocana ay gudbiyaan dhinacyadan oo isu bahaystay madaxweyne madaxweyne oo isu bahaystay madaxweynaha somalilan iyadoo aan la saadaalin karin jawaabta madaxweyne siilaanyo ka bixin doono qoraalkan ugubka ah wararka laga soo gaariyay magaalada muqdisho ayaa sheegayay in ay maanta iskugu yimaadeen magaalada muqdisho in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaaliga ee soomaaliya waxaanay ugu baaqeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu is-asilo waxaanay ku eedeeyeen waxaanay ku eedeeyeen madaxweynaha inuu ku guuldaraysto hogaaminta dalka xildhibaanada ayaa sheegay in haddii madaxweynuhu diido soo jeedintooda ay xilka qaadistiisa u mari doonaan hab sharci ah baaqan xildhibaanada ayaa noqonaya culayska ugu weynaa ee madaxweynaha soomaaliya kasoo wajaha gudaha soomaaliya iyadoo oo dowladiisu la gabidhacaynayso dagaalka ay kula jirto kooxaha dagaalada ka wada soomaaliya oo ay muuqato in ilaa hadda ay u maaran la-dahay dowladda soomaaliya ayaa tan iyo markii lasoo doortay bishii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo laba iyo tobanka waxay dad badan oo soomaaliyeed ay u hanweynaayeen in ay wuxuun ku dhaami doonto dowladihii ku-meelgaarka ahaa oo ay ragaadiyeen fadhinimo iyo musuq maasuq laakiin dad badan ayaa leh ku-meelgaarkii ayaaba ka roon wakhti xaadirkan wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan salemaan ciise axmed xagle toosiye ayaa sheegay inay buuhoodle uu yahay deegaankiisi islamarkaana uu ku yimid jacaylka ay u qabaan dadkiisu waxa uu intaas ku daray in cali khaliif uu yahay nin abduloo yahay oo magaalada iman kara laakiin aan wax faragelin aan ku yeelan karin masiirka siyaasadeed ee reer buuhoodle wasiir salemaan ciise axmed xagle toosiye waxaa kaloo uu ka hadlay socdaalka uu ku tegay magaalada buuhoodle uu ku tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah safaro uu dalka somalilan badankiisa kusoo maray oo uu sheegay inuu ugu kuurgelayo xaaladda iyo habka ay u shaqeeyaan adeegyada caafimaad ee dalka oo dhan wasiir xagle toosiye oo waraysi siiyey idaacadda b b c da ayaa sheegay in socdaalka buuhoodle uu ku jooga uu yahay kormeer uu wasiir ahaan ku marayo gebi ahaanba somalilan si uu wax uga ogaado arrimaha caafimaadka iyo halka ay marayaan weli waxaynu ku jirnaa wararkii dhinaca buuhoodle iyo wasiirka caafimaadka somalilan wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan ayaa kulan la qaatay hogaamiyaha dibad wareega ee cali khaliif galeydh oo hadda ku sugan magaalada buuhoodle wasiirka ayaa sidoo kale shirar kula jira madaxdhaqameedka beeraha dhulbaanta ee magaalada buuhoodle iyadoo oo laga wada hadlayo sidii ay beeshu qaab nabto waxa ula qaybsan lahayd beeraha kale ee somalilan ee ay walaalaha yihiin cali khaliif galeydh oo ka raajay beerahana kadib u socodka maleeshiyaadka nabadiidka ee khaatumayo xukuumadda soomaaliya oo albaabada ka xidhatay ayaa hadda u muuqda inuu dhanka somalilan usoo jeedo cali khalaf galeedh oo shalay hadal u jeediyey shacabka buuhoodle ka hor intii aanu wasiir xagla toosiye iman ayaa waxa uu sheegay in ay qasab noqotay in ay la hadlaan somalilan halka uu cadow ku tilmaamay maamulka puntland oo uu sheegay in colaada buuhoodle ay jecel yihiin inay sii socoto geese kale lama saadaalin karo mowqifka dhabta ee rofesor galeydh oo lagu tilmaamona siyaasadiisu ay sabyo uu ka qaadanayo inuu wadahadal rasmi ah la furo somalilan sidoo kalena lama hubo inuu magaalada hargeysa usoo raaci doono wasiirka caafimaadka somalilan doctor saleebaan ciise axmed xagle toosiye dhinaca kalena wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan doctor ciise axmed xagle toosiye ayaa waraysi gaarow uu siiyey maanta shabakada caalamiga somali diaspora news dot com isagoo maalintii labaad ku sugan magaalada buuhoodle waxa uu kaga waramay xaaladda nololeed ee degmada buuhoodle waxaana uu sheegay in ay jiraan dibudhacyo fara badan oo soo waajahay dadka reer buuhoodle gaar ahaana dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka waxaanu yidhi wasiirku waxaan u yimid inaan u kuurgao xaaladaha iyo adeegyada caafimaad ee ka jira deegaamada iyo guud ahaan deegaamadan adeegyadooda iyo xaaladaheeda nabadgelyo mid siyaasadeed intaba inaan u kuurgao aada way isugu dubadhacsan tahay waxaan umahad celin intii soo dhaweysay waxaan ku waxaan ano madsanaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan halkan ugu yimid in aan colaad dambe iyo dhib dambe ka dhicin deegaanka buuhood cid kasta oo isku dayda inay dhib iyo colaad soo celisan aanu annagoo isku duban deegaan ahaan ka hortagno inaanu arrintaasi dhicin horta ambalaas waan waday shan shan ambalaas oo ay hay-adda tika ee dalka turkiga ku baaqeen buuhood lagu yaalaa waxaanu kale oo anigu aan dhagax dhigayaa iskuul caafimaad oo noqonaya iskuulkii shanaad ee noocaasa ee somaliland ka hirgala inaan insha allah dhagax dhigo n c hiyo el pointaba waa dhagax dhigaya haddii alla ka dhigo muhiimaduna waxa weeye deegaankani wuxuu u baahan yahay nabad iyo horumar uma baahna colaad mugdi qas iyo dhib uma baahan wararka aanu ka helina magaalada beledxaawo ee gobolka goda ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya oo kala taageersan maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed ee soomaaliya ilaa hadda si rasmi a looma oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka balse sida ay sheegayaan wararka hordhaca ee ka imanaya dagaalkaasi ayaa sheegaya in ugu yaraan shan qof oo iskugu jira rayid iyo dhinacyadii dagaalamaya ay ku dhinteen halka tiro intaa ka badanina ay ku dhaawacantay dagaalkan ayaa waxa dadka deegaanku ay sheegayaan inuu u dhexeeyo maleeshiyaad ka wada tirsan dadka deegaanka oo kala taageersan maamuladaasi xaaladda ayaa la sheegayaa in ugu dambayntii ay soo dhex galeen ciidamada amisom ee ka howlgala soomaaliya ugu dambayntiina madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya lagu doortay labadii kun iyo labiiyo labadii kun iyo labadii shirkii ka dhacay degmada carta ee waddanka jamhuuriyadda jabuuti doctor cabdiqaasim salaad xasan ayaa ka hadlay xaaladda waddanka soomaaliya ammaanka muqdisho iyo baaq uu u jeediyey madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya doctor qaasim ayaa sheegay in sugitaanka ammaanka muqdisho ee dowladda federaalka uu yahay mid aan wanaagsaneyn waxa xusay in uu habac weyn ku jiro dhinaca amniga caasimada soomaaliya ee muqdisho cabdiqaasim salaax xasan madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya ayaa tibaxay in loo baahan yahay in la xoojiyo amniga caasimada muqdisho oo muddooyinkan ay soo badanayaan dilal qorshaysan iyo qaraxyo isagoo intaas ku daray in ammaanka muqdisho uu muhiim u yahay guud ahaanba dadka soomaaliyeed sidoo kale waxa uu wax lagu xumaado ku tilmaamay in ay sii kordhaan diriirka qorshaysan ee ka dhacaya caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo qaraxyada isaga oo ku baaqay in iskaashi midaysan ay yeeshaan shacabka iyo dowladda labaduba si wax looga qabta ayaa uu yidhi dhibaatooyinka ka soconaya caasimada soomaaliya ee muqdisho akhyaarta qiimaha laha wadanaga dhexsheeda guud ahaan intaa waxaan kusoo gabgabeynana war wixii dal iyo dibidda ayni ka haynay warkan caawa waxaa idiin soo jeedinay yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad warkan ka xiga horti waxaan idinkaga tegaynaa dhinacii heesaha dabacsan
ay siyo waxa tahay naqa